maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka ayaa waxaa la asaasay sanadkii kunsagaalboqolsagaashaniysaddexdii waxaana si rasmiya u aqoonsaday unesco iyo qaramada midoobey maalintani waa maalin loo dabaaldego xorriyadda saxaafadda lagu sharfo suxufiyiinta islamarkaana lagu kobciyo wacyiga ku saabsan doorka warbaahintu ku leedahay horumarka waara iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha asaasiga sidoo kale waxaa maalintan laga hadlaa doorka muhiimka ee warbaahintu ku leedahay xorriyadda hadalka halista iyo caqabadaha ay suxufiyiintu la kulmaan horeyn waxaan waraysi la yeelanay qaar ka mid ah wariyayaasha ka howlgala magaalada doble ee gobolka jubbada hoose kuwaas oo ka warbixiyey waxa uga qorshaysan horumarinta saxaafadda iyo waxay hore ugu soo qabteen magaceygu waa axmed maxamed askar waxaan ka mid ahay saxafiyiinta ka howlgala degmada doble ee gobolka jubbada hoose waxaan hambalyo u dirayaa maalinta xorriyadda saxaafadda dhammaan saxaafadda caalamka iyo wariyaasha caalamka oo dhan gaar ahaan waxaan hambalyo gaara u diraya saxaafadda soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo maalinta saxaafadda adduunka doorka muhiimka warbaahintu ku leedahay xorriyadda hadalka waxa weeyaan in warbaahintu ay tahay isha keliya ah ay dadku la socdaan hadalkana qofka haysto oo hadalka uu ku egyahay doonayana inuu hadlo meel uusan ku hadlan haysanin in uu ay tahay goobta keliya uu ka hadlo oo fikirkiisa uu ka dhiibto halis fara badan ay saxafiyiinta soomaalida gaar ahaan la kulmaan markii soomaaliya la joogo halistaas waxaa ka mid ah in tusaalehaan oo kale warbaa qof ka duubeysa mas-uulah goobtii lagaa soo dira ama buraha bulshada kasii deynaysa waxaa laga yaabaa mas-uul kale in uu warkaasi dhibsado laga yaabaa in naftaadu riska gasha mararka qaarkood caqabadaha imaanaya ay ka mid tahay warbaahintu waxay door weyn ka qaadata horumarinta deegaanka tusaalehaan oo kale warbaahintu waxay soo bandhigtaa wax kasta oo ka jira deegaanka uu ku sugan yahay qofka waryaha tusaalahaan kale hadda aniga meesha aan ku suganahay laga yaabaa markii aan horumarkeeda magaalada aan duubo oo camera ama voice recording ba aan iskaga duubo wax walbo aan ku duubo oo bulshada kale ee markaasi aan u gudbiyo waxaa laga yaabaa magaaladaasi aan ku suganahay in bulshadaasi kale ee daabata ee daafaha kale ee caalamka jooga inay magaaladaasi usoo hiloobaan ay soo raadiyaan magaaladaasi oo yimaadaan ay ganacsiya ka furtaan ee horumar kale ka furtaan ee gurya ka dhistaan laga yaabaa dhanka kale waxaan waraysi la yeelanay qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada dhobley kuwaas oo sharaxaad ka bixiyey sida ay qayb uga noqon karaan horumarinta iyo ilaalinta ammaanka wariyaasha iyo warbaahinta magacaygu waa miftaax xasan cabdulaahi ugu horeyn saxaafadda ama bahda saxaafaddu qeybaheeda kala duwan halkan ayaan uga hambalyeynayaa hambalyadaas oo ah in howlahooda iyo ay xorriyad ay ugu helaan inta yar ay haystaana ay waxyaabo badan ku qabteen halkan ayaan uga hambalyeynaya saxaafadda qeybeeda kala duwan maalinta xorriyadda kusoo dhawaada hambalyo muhiimadda ay leedahay xorriyadda saxaafadda waxaa weeye in wariyahani uu soo saaro oo u helo madax bannaani waxyaabaha ka qarsoon bulshada qeybeeda kala duwan waxaa ka mid a waxyaabahaasi kurgelidda waxyaabaha arrimaha bulshada sidaas inuu helo wariyuhu una soo bandhigo waxyaabaha aan la arkin markasta qarsoon
magacaygu waa jaamac siyaad maxamed raadiya saanguni ee degmada dhobley runtii wuxuu kaalin mug leh oo miisaanle ka qaatay waxyaabo badan oo bulshada ka maqnaa runtii raadiyaha waxaa ka baxa mowduucyo aada u tiro badan oo runtii muhiimadooda aan halkan lagu soo koobi karin haddii ay noqoto wacyigelinta haddii ay noqoto barnaamijka dumarka dhalinyarada nabadda barnaamijka dhacdooyinka waxbarashada iyo waxyaabo aada u fara badan